waxaan rabnaa halkan inaan baaq uga dirno arintan ka soo cusboonaatay deegaanka xananbuuro oo run ahaantii maalmihii iyo wakhtiyadii ugu dambeeyey dhibaatooyin hore ay uga jireen hase ahaatee muddo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda galmudug iyo wasiirada iyo xildhibaanada ka soo jeeda labada deegaanba deegaanka xananbuuro ay igu garab siinayeen inaan arrinkaa dumin aan aan qaboojinno ilaahay xamdigiisa waxaan ka miro dhalinay dhibaatooyinkii hore ee ka jiray halkaas inaan dejinno waxaa ayaan darro ah inay maanta dib noogu soo cusboonaatay arrinkii oo nin gacan ku dhiigla ah uu geystay falkaas waxaan rabnaa inaan aan u caddayno dadka degan deegaanka marka ugu horreysa inay isdejiyaan ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida inaan falkaa fal ka xun lagu bedelin amba hub aruursi amba dagaal dambe uu ka dhicin meesha waxaan ballan qaadaynaa ka dowlad ahaan annaga inaan ninkii gacan ku-dhiiglaha soo qabanno keenno cadaaladda hadduu ilaahay yidhaahdo arrinkaasna waa arrin ay leedahay dowladda annagaana ka mas-uuliyaddaas qaadayna annagaana ballan qaadayna gacan ku-dhiiglihii inaan soo qabanno marka waxaan rabnaa walaalaheen dhibaatadu ay gaartay inay arrinkaa xakameeyaan isdejiyaan ugu kalsoonaadaan haddeertan waxaa ku maqan ciidankii taliyihii ciidanka qaybta ee boliiska ku maqan xaggaa annagana waa ka daba tegaynaa ka dowlad ahaan waxaan rabnaa inaan haddeertaan iyo wixii ka dambeeya dhaqaajinno waxaan rabnaa inaan ciidan aan kaxayno meeshii aan kala gala si aysan dhibaato uga dhicin waxaan mar kale codsanaynaa mar koowaad iyo labaad iyo saddexaad falkaas gacan ku-dhiiglaha uu geystay ma aha kuma geysan magac qabiile shaqsiga ku geystay waxaana ballan qaadaynaa inaan soo qabanno waxaan ka codsanaynaa beelaha kale walaalaha ee dhibkaa loo geystay inay falcelin amba fal xun aysan an uga jawaabin ay kas war sugaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo saacadaha iyo wakhtiga soo socda dowladdu ashankae ka qaadayso hadduu ilaah yidhaahdana waxaan rajaynaynaa inaan gacan ku dhiglaha aan sharciga keenno